magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay shirkan oo looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka kusoo barakacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka hiiraan shirkan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan mudane xasan ibraahim cabdulle guddoomiyaha degmada beledweyne mudane cumar cismaan calasow maayarka beledweyne nadar tabaax maalin guddoomiyeyaasha degmooyinka maxaas feerfeer soomaaliya fardlibaax iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka hirshabeelle afhayeenka gobolka hiiraan mudane liibaan cumar xasan ayaa ka warbixiyey qodobada ka soo baxay shirkan doodiyo falanqayn dheer kadib shirka uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye ayaa waxaa laga soo saaray qodobadan soo socda kow shirku waxauu go-aamiyey in gurmad dhinac kasta ah lala gaaro dadka ka soo barakacay deegaanada iyo degmooyinka soona gaaray degmooyinka iyo deegaanada xorta ah sida beledweyne boloberde jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada labo shirku waxauu go-aamiyey in si wadajira loo wajaho lana adkeeyo amniga deegaanada iyo degmooyinka xorta ah saddex shirku waxauu go-aamiyey in la dhowro nabadda xasiloonida iyo qiyamka dowladnimada si wadajir ahna looga soo horjeesto wax kasta oo lid ku ah nidaamka dowliga ah iyo badqabka bulshada afar shirku wuxuu u mahad celiyey hay-adaha gargaarka ee ka soo jawaabay baahiyaha bini aadinimo ee sida hay-adaha w f b d r c i c r c juba foundation iyo hay-adda a f c shan shirku wuxuu bogaadiyey dadaaladii miro dhalay ee dib u heshiisiineed beelihii ku dagaalamay deegaanada hoos yimaada degmada matabaan ee uu hormuudka ka ahay nabadeynta maamulka gobolka hiiraan uuna hogaaminayay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye waxaana shirka looga mahad celiyey qof kasta oo qowl iyo ficil uga qayb qaatay guusha natiijadaas nabadeed lix shirku wuxuu cod dheer ugu baaqayaa dhammaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka hay-adaha gargaarka iyo dadka muxsiniinta ah inay gurmad deg deg ah la gaaraan dadka ay saameeyeen xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira guud ahaan gobolka hiiraan ugu dambeyn maamulka gobolka hiiraan wuxuu u taagan yahay uqareenidda bulshada gobolka wuxuuna dadaal dheer ku bixinayaa har iyo habeen sidii loo heli lahaa xasilooni nabadgelyo horumar iyo bulsho la tartanta asaageeda islamarkaana wuxuu sifo kasta uga hortagayaa cid kasta oo qalqalgelinayso hiigsiga iyo horumarka gobolka hiiraan shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada gobolka hiiraan iyadoo xilligan ay jiraan dad badan oo wajahaya xaalado nolol xumo